كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة in la raaco ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wacala alihi wasalam iyada oo loo fahmaayo siday u fahmeen dadkii naga horreeyey ah saxaaba ridwaan ullaahi calayhim waman tabicahum biixsaan oo diintan kala kulmay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo aanu gelin wax inxiraafaat ah iyo wax caqaa'id baatila ah manhajka noocaasiyo in la difaacaa diinta ayaa ay ka mid tahay marka dadkiisa la difaacayona maaha ashkhaastooda iyo dawaaddooda in la difaacayo waxaa la difaacaya waa manhajka iyo muctaqadka saliimka ah ay xambaarsan yihiin muxaadarada ciwaankan lihi majaalis fara badan ayay u baahan tahay asluhaana waxa aan ka soo ikhtisaariyey risaala bicinwaan quratu cuyuuni salafiyiina bizaddi can isalafiya risaaladaasi oo aan ku radinaynay ama aan ugu jawaabeynay aa dadka manhajkaasi ictiraaba dadka haystana dhaleeceeya mid ka mida waxaa insha allahu tacaala majliskan aynu ku qaadan doonaa shan su-aalood ayaynu soo bandhigi doonaa oo aa su-aalaha had iyo jeeraale shubahaad laga dhigo tujaaru xawla manhaji salaf wa xawla salafiyiin shantaas su-aalood waxay ahaan doonaan insha allahu tacaala ta koowaad oo ah hal السلفiyuuna xizb min hadihi الأxزاab الqاa'maةi اlyوم fi الsاxة الإسlaamiya salafiyiintu miyaa yihiin xizbi kamida oo lamida axzaabta maanta saaxada jooga ee magacyada kala duwan iyo manaahijta mutacadidkaa iskale waxay in sha allahu tacaala su-aasha labaad ay noqon doontaa hal yasixu qiyaasu imaarati alaxzaabi alislaamiya calaa imaarati safar mid saxiixa miya ay tahay in looga qiyaas qaato imaarada iyo umarada ay leeyihiin axzaabta maanta jirtaa imaarada safarka ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sharciyeeyey su-aal saddexaad waxay noqon doontaa hal isalafiyuuna yunkiruuna aljihaada fi sabiili illah salafiyiintu miyaa ay diidan yihiin in la galo jihaad fii sabiili illaahi ah waxaa su-aasha afraad insha allahu tacaala ay noqon doontaa hal isalafiyuuna yatacaraduuna lidducaat wayufariquuna bayna almuslimiin wayadribuuna almuslimiina bacdahum bibacdin liyashtaqiluu bianfusihim can caduwihim alxaqiiq miyaa yihiin salafiyiintu kuwa hor taagan dadka ducaadda ah ee dadka khayrkii wanaagga ugu yeedhaya oo muslimiinta furqo dhex dhiga oo isku garaaca dadka muslimiinta oo iska hor keena si barhkoodba barhka kale ugu mashquulo oo ay uga jeestaan cadowga xaqiiqiga ay leeyihiin waxaa insha allahu tacaala ay noqon doontaa su-aasha shanaad شبهاaت تثاar xawلa شhيk الإmاam أbي cabdرحمaن مqبل بن الhاdي الwاdي oo iyadana in shاء الlahu taعalى waxaynu ka odhan doono haddii mjlisku intan waxa weeya waktigiisu uu ka badnaan lahaa caشhaراaت الأsئلة oo min hadihi النawعiyة ayaaynu soo طarxin lahayn inagoo raacinayna أjuubada ay ka bixiyeen أhل العilm والإiman الrاasikiina في العilm insha allahu tacaala waktigoo inagu yar awgeed waxaynu u gudageli doonaa su-aasha koowaad oo ah salafiyiinta oo ah dadka u nisbo sheegta raacitaanka kitaabka iyo sunnada oo loo fahmayo siday saxaabada iyo dadkii raacay u fahmeen miya ay yihiin xisbi bimacna almadmuum oo ka mida axsaabtan maanta jirta oo la xukun noqonaya oo iyaga la dariiq maraya su-aasha noocaas iyo jawaabta insha allahu tacaala aynu ka jawaabayno dhowr qodob ayaaynu u qaybin doonaa qodobka koowaad ama jawaabta koowaad waxay noqon doontaa inaynu nidhaahno su-aasha noocaas iyo qarxinta ay soo qarxiyaan dadka u ololeeya axsaabta iyo jamaacaadku waa daliil tusinaayo inay ka caajizeen inay salafiyiinta ku hor istaagaan bilxujati waalburhaan wa biladillati sharciya iyo inay difaacdaan waxay intimaaga u samaynayaan ee xaq iyo diin ay ku sheegayaan waana looga horreeyey su-aasha noocaasiya waxaa sugnaaday fii xadiidin saxiixin can innabiyi sala allahu alayhi wasalam inay yahuudi u yimaadeen rasuulka oo ay yidhaahdeen rag raga ayaa tihiin nebi maxamed iyo atbaacdiisay la hadlayaan haddaydaan odhan lahayn maa shaa allahu wa shaaa maxamed marka in rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay xaq ku taagan yihiin oo adille iyo baraahiin ay ku hor istaagaan ay waayeen waa ay ka markhaati kaceen hase ahaatee waxay xujo iyo burhaan ka dhigteen inay yidhaahdaan idinkuba annaga shirki baad nagu haysataane waxaad tidhaahdaan maa shaa allahu wa shaaa maxamed xujada noocaasi ah waxaa daliil ka dhigta cidda ka caajista waxa weeyaan inay daliil iyo burhaan u keenaan waxay aaminsan yihiin in la yidhaahdo salafiyiintu waa xisbi waa min baabi qawli اlqaa'il iqtuluunii wamaalikan waqtuluu maalikan maci aniga iyo maalikba nadila aniga iyo maalik nadila laakiin kelida haydilin maalikna iraaciya dilku markaa waxba ila noqon maaye marka macnaheedu waxa weyaan annagu inaan xisbi nahay waa nagu caddaatay oo xujadii waa nagu ogantay hase ahaatee nimankaasi iyagu xisbiyada la dagaalamayo si aan loo raacin iyagana waa in la yidhaahdo waa xisbi dadka annaga naga yeeco naga jeeste weeye arrin ee iyagana ha laga jeeste ha lagu gano inay xisbiye yihiin iyaguna qodobka labaad wuxuu noqonayaa inaynu idhaahno waa iska muqadimaad iyo tamhiide soo idinka yidhi waa laa tandiimiyiin oo maba ogolaba shan qof inay isu yimaadaan keef taquuluuna aydan waa xisbi munadama oo amiir leh oo dastoor leh oo nidaam leh alaysa haada min tanaaqubikum maana taasi calaamatu tanaaqud ahayn inaad marna tidhahaan shan qof inay isu yimaadaan ma ogola oo dadkaba waa kala eryayaan marna aad tidhaahdaan iyagaaba xisbi munadama tanaaqudkaasi waxa uu tusinayaa dacfu haadihi shubha shubhadaasi inay tahay mid daciifa oo aada iyo aada u liidata jawaab saddexaad waxay noqon doontaa oo tafsiilaha inaynu nidhaahno marka aad leedihiin salafiyiintu waa xisbi maxaad uga jeedaan haddaad uga jeedaan inay yihiin afraad iyo dad mutacadidiina oo ay jamciso caqiida waaxido caqiidatu salafa iyo manhaju salaf uu jamciyey oo ziyaado iyo nuqsaana aan ku darin taasi waa xaq weeyaan salafiyiintu waa dad ku ijtimaacay oo ku kulmay caqiidada saxiixa iyo manhajka saafiga ah cid aasaastay ma jirto oo aan ahayn rasuulka calayhi asalaatu wasalaam biamrin min allahi subxaanahu wa tacaala halka axsaabta la odhanayo hebel baa aasaasay taariikh la aasaasay oo laxadadi kar la xadidi karaa ma jirto bal waxa ay la kawsadeen maalintii lagu soo dejiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyiga manhaj ay leeyihiin ma jiro ilaa waxa weeyaan kitaabka iyo sunnada iyo dariiqatu salaf mooyaane halka axsaabta kale ay leeyihiin manaahij wadciya oo iyagu ay dejisteen ra-iis ma laha ilaa nebi maxamed mooyaane sala allahu alayh wasalam bacdahuna waxaa ru'asaa iyo hogaamiyeyaal u ah ahlulcilmiga alraasikiina fi lcilmi almacruufiina bisixati almuctaqadi wa salaamati almanhaji waarusuuki fi lcilm kuwaas ayaa ru'asa u ah jamaacadoodu waa alfirqa annaadiya waaa'ifa almansuura ahli sunnati waljamaaca jamaaco kaloo ay leeyihiin ma jirto waa jamaacadii nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam taasi ayaa kulluhum acdaa ay ka yihiin oo iyaga ayaa ay ku jiraan jamaacadooda sida loo galaa waxa weeye aliltizaamu bicaqiidati wamanhaji salaf qofku inuu iltizaam ku sameeyo caqiidada iyo manhajka salafka kulu man iltazama bicaqiidati wa manhaji salaf fahuwa salafi aynamaa kana waxaytumaa kan wa fii ayi waqtin kan wa min ayi jinsin kan qof kastoo ictiqaado caqiidadii salafka saxaabada ridwaan ullahi calayhim oo dariiqadooda maraa waa salafi weeye waktigu doonaayo ha joogo zamanku doonaayo ha noolaado jinsigu doonaayo ha ka mid ahaado qabiiladu doonaayo ha noqdo acraabi ha noqdo geeliisa raacda ha noqdo mintaajir oo tijaaradiisa ka shaqeeya ha noqdo taalibu cilmin ha noqdo mid caalima jamaacadooda sida looga baxaa waxa weeye alinxiraafu can caqiidati wa manhaji salaf fakulu man inxarafa can hadihi alcaqiida وعn hada المنهج الصحيح fqad kharaجa عan جamاacatihم qof kastoo ka inxiraafa caqiidada صaحيixa iyo manhajka salafiga ee saafiga si mubaasharatana isagoon cid la ogeysiin oon oran jamaacadii waan ka baxay ayuu jamaacadii ka baxay waayo marka horeba wax kale ma aanu ku soo gelin hadihi hiya اljamاعة الsلفiyة waa jamaaco waana jamaacatu nabiyi calayhi asalaatu wasalaam waa taaifa waana ataaifa almansuura waana firqa waana alfirqa annaadiya waa ahlu sunnati waaljamaaca qofku hadduu uga sheego markuu leeyahay waa xisbi inay sifaadka noocaasiya ku sifaysan yihiin hawa ay ku sifaysan yihiin waana xaq sifaadka noocaasi waana diin waay kuna noqon maayaan xisbiya madmuuma mukhaalifa likitaab illah walisunati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam haddaad muqaaranayso sifaadka iyo sifaadka ay axsaabta maanta joogta ay leeyihiin waa kamaa bayna asamaai waalardi ku odhan maayo jamaacadayda nebi maxamed baa asaasay bal wuxuu ku odhanayaa waxaa asaasay xasanu lbanna ama maxamed ilyaas ama fulaan min annaas waktiga la aasaasay wuxuu ku odhanayaa waa siddeetankii ama waa afartankii kun iyo sagaal boqol iyo afartankii ama waaba waxaad maqli kartaa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo sagaashankii kuwa laleeyahay waa la aasaasay ku odhan maayo qof kastoo caqiide saxiixa iyo manhaj saxiixa la yimaada waa naga mid ee wuxuu ku odhanayaa qofka amiirkeeda la mubaayacooda ee jamaacada cudwi ka noqda kaasi ayaa anaga naga mida haddii uu caqiide saxiixa leeyahay iyo manhaj saafi ah oo aanuu jamaacadaasi amiirkeeda bayco ama ahdi la gelin oo aanuu cudwi ka noqon naga mid maaha ayaa ay leeyihiin jamaacadooda habka loo galaa maaha inay leeyihiin kullu man iltazama bi hadi alcaqiida wa bi hada almanhaj fahuwa mina wa naxnu minhu ee waxay leeyihiin fulaan fii sanati kadaa buu jamaacada kusoo biiray qablahaana hadihi alcaqiida wa hada almanhaj inuu aaminsanaa baa laga yaabaa habka looga baxaa maaha in laga inxiraafo caqiidadan iyo manhajkan bal qofkii isagoo caqiidadii iyo manhajkii aaminsan hadduu yidhaahdo cudwi kama ihi anigu waxa ay leeyihiin qofkaasi jamaacadii waa uu ka baxay marka qofku markuu leeyahay salafiyiintu waa xisbi bi hada almacnaa hadduu uga jeedo waxa weeyaan macna saxiixa xisbiya madmuumana taasi maaha طائفية مذمومنا معها فرقة مذمومنا معها جماعة مذمومنا معها اما هدوه بشهده انيين حزب من هذه الاحزاب وفلان من الناس معروف وعطاطي وفي تاريخ كذا لأنكي وفي يوم كذا لغد واقي ومظاهر الحزبية كدح موقته مثل البيعة والعهد والسرية على العلماء iyo usar iyo khalaaya iyo wax lamida hadduu jeedo salafiyiintu inay sidaa yihiin waxaynu leenahay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin la kaalaya daliilkiina haddaad run sheegaysaan tusinayo inay sifaadkan leeyihiin qaala nabiyu calayhi asalaatu wasalaam albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar ninka shay sheegta bayina looga baahan yahay iyo xujo iyo burhaan iyo daliil inuu la yimaado ama mujarad اdacaawi fatuqaabalu ayضa bاdacaawi fatatasaaqط اdacaawi wa tabqa dimatu bari'a hadduu qofku wax iska sheegto in waxa weeyaan hadalkaas oo kalea loogu jawaabo ayaa lagu qaabilaya wadda'watu tasqudu bidacwa sheegashaduna sheegashada ayaa ay ku dhacaysa dabeetana ciddii wax lagu sheegayay dimadiisu mid beri ah ayay noqonaysaa lianna alasla waa baraa'atu dimma ilaa la keeno daliil tusinaaya inay dimadaasi tahay mashquula bi hada shay ee lagu sheeganaayo waxa ay noqonaysaa jawaab kale waana jawaabta anigu muhimka aan u arko in la yidhaahdo dadka ahlulcilmiga ee raasikiinta ee la yaqaano ee ka digay taxasubaadka iyo tafaruqa iyo jamaacaadku salafiyiinta way ka beri yeeleen inay jamaaco ama xisbi axsaabtan lamidaa yihiin wa kafaa bi haadihi shahaada shahaadadaasi ayaana daliil inoogu filanba waxa uu leeyahay alcallaama almuxadis asheekh maxamed naasir اdiin اlalbani raximah llahu tacaala raxmata waasica wuxuu leeyahay naxnu naraa fi lwaaqic ana adacwa asalafiya hiya adacwaة اlwaxiida alati tajmacu bayna almuslimiin waxaanu aragnaa buu leeyahay waanu qabnaa in dacwada salafiyadii ay tahay dacwada qura ee muslimiinta kulmin karta liannahaa dacwat lxaq maxaa yeelay dacwadii xaqa ahayd weeye alatii kaana calayha asalafu saalix dacwadaasi oo salafkii saalixa ahaa asaxaaba waman tabicahum ay qabeen ay aaminsanaayeen oo dadka ay ugu baaqi jireen ama aljamaacaat alukraa fa fiiha wa fiiha jamaacaadka kale waxa uu leeyahay iyo axsaabta kale arrimaha dhex guuraaya waa lagu jiraa caqaa'id faasidaa jira manahaj munxarifa ayaa jira arrimo noocaasi ayaa jira sidaasuu dacwa salafiya u tafkiirinaya sheekhu lalbani oo ad aragtaa inuu ka soocay jamaacaadka kale oo lafdigaasi ama xarafkaasi ama uu kaga soocay oo salafiyadana gaar uu ka dhigay jamaacaadka iyo axsaabtana gaar uu ka dhigay waxaad hadalkaa sheekha ka muraajacayn kartaa shariidka la yidhaahdo nasiixa muhima liducaati اlumma waa shariid mutadaawala weeyaan oo macruufa waxaa la weydiiyey sheekh saalix alfawzan cudw hayati kibaar اlculamaa wa cudwi اllajnati اdaa'imati lilbuxuuثi wاlifta fi lmamlakati alcarabiyaةi الsacuudiya su-aashan soo socota waa su-aashii aynu soo tarxinay lafteeda waxaa lagu yihi yazcumu bacdu الnaas ana salafiyata tuctabaru jamacaة min aljamaacaati alcaamilati cala sax waxaa dadka qaarkood ay sheegteen inay salafiyadu tahay jamaaco kamida jamaacaadkan saaxaadka yaala oo iyaga la xukuna bal su-aashaabay ku jirtaa wa xukmuha xukmu baaqi اljamaacaat xukumkeeduna waa xukumka jamaacaadka kale ay leeyihiin famaa huwa tafniidukum lihada الzacb maxaad kaga jawaabaysaan ayaa lagu yihi sheekow sheegashada noocaasiya wuxuu leeyahy sheekhu xafidahu llah dakarnaa ana aljamaca asalafiya hiya aljamacatu اlasila alati cala alxaq wa hiya alati yajib اlintimaau ilayha wاlcamalu macaha wاlintisaabu ilayha waxaan sheegnay buu leeyahy jamaca asalafiya dadka manhaju salaf uu kulmiyey inay yihiin jamaacada asalka ah aljamaaca alasila oo waxa weeyaan asalkeedu uu yahay nabiyuna maxamed alayhi salaatu wasalaam wasaxaabati oo ay waajib tahay in iyaga waxa weeyaan la raaco oo loo nisbo sheegto oo lala shaqeeyo wamaa cadaaha min aljamaacaat yajibu an laa tuctabara min jamaacaati dacwa waxaa ka soo haray oo jamaacaada waxaa waajiba inaan lagu darin oo loo ictibaarin jamaacaatu dacwa inay yihiin liannahaa mukhaalifa manhaju salaf iyo dacwadii xaq ahayd bay khilaafsan yihiin wuxuu leeyahay sheekhu xafidahu llahu tacaala wa kayfa nattabicu firqata mukhaalifata lijamaacati ahli sunnati wa hadyi salaf sideebaynu u raacaynaa firqo khilaafsan ahlu sunnaha iyo hadyigii salafka kaalqowl ina aljamaaca asalafiya waaxidat min aljamaacaati alislaamiya hada kalad odhaahda la idhaahdo salafiyadu waa jamaaco jamaacatan kamida odhaan khaldan weeyaan faljamaacatu salafiya hiya aljamaacatu alwaxiida alati yajibu itibaacuha waalsayru calaa manhajiha wاlindimaamu ilayha wاljihaadu macaha wmaa cadaaha fainahu laa yajuuzu limuslimi alindimaamu ilayhi liannahu min alfiraq اdaala wuxuu leeyahy sheekh fawzan jamaaca salafiya waa jamaacada xaqa oo ay waajib tahay in la raaco oo in iyaga waxa weeyaan loo nisbo sheegto oo iyaga lala shaqeeyo jamaacaadka kale maba banaanaba qof muslimi inuu indimaam ku sameeyo ku biiro ama uu u nisbo sheegto waayo sanadkooda munqatica sanadhu munqatic meel soka ayaa ay ka soo bilaabmeen oo kaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo salafa hadihi lumma waxaad fatwada ka muraajacayn kartaa kitaabka la yidhaahda almuntaqa anafiis min fataawa sheekh fawzan siska koowaad saxada saddex boqol lixdan iyo kow ilaa saddex boqol lixdan iyo laba sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waxaa ziyaartay fii beladihi asheekh doctor rabiic ibnu haadi almadkhali oo ah shuyuukhda la yidhaahdo waa ragga xisbiga salafiya aljadiida aasaasay sheekaasi marka uu diyaartay sheekh ibn alcuthaymiin xafidahu allahu tacaala waxa uu soo saaray fatwo fatwadaasi oo ay ku jirto shahaado uga markhaati kacayo sheekh rabiic iyo salafiyiintaba inay yihiin rag salafiyiin oo calaa tariiqati salaf ku taagan uu kana beri yeelayo taxasubka iyo tafriiq lumma wuxuu leeyahay sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin inana naxmad allaha subxaanahu wa tacaala an yasra liakhiina dictor rabiic ibn hadi lmadkhali an yazuura hadihi lmantiqa waxaanu ilaahay ku mahadinaynaa inuu sheekaasi na soo diyaartay xataa yaclama man yakfa calayhi allahu wa iyaahu calaa janibin min asalafiya ariiqi salaf se u ogaadeen in akhaana sheekh dictor rabiic uu ku taagan yahay ariiqatu salaf uu ku taagan yahay dad baa laga yaaba inay yidhahaan ha dee ariiqatu salaf oo salafiya jadiida weeye taasuu sheekhu anfinaya wuxuu leeyihi walastu acni bisalafiya anaha xizbun qaa'imun yadaabu ligayrihi min almuslimiin salafiyada sheekh rabiic aan ku sifaynayo uma jeedo inay tahay xizbi taagan oo jira oo saaxada waxa weeyaan laga yaqaano oo muslimiinta intooda kale ka soo hor jeeda oo iyagu waxa weeyaan dadka kale ee muslimiinta ah gooni uga soocana waxaan xaq ahayn ay ka sooceen wuxuu leeyahay sheekhu lakin uriidu bisalafiya anahu calaa ariiqi salaf laakiin waxaan salafiyada uga jeeda ariiqadii salafka inuu ku taagan yahi fii manhajihi walaa siyama fi taxqiiqi tawxiid wa munaabadati man yadaadu waxaan uga jeeda markaan salafiyada u qiraayo inuu ariiqadii salafka ku taagan yahay oo waxa weeyaan uu tawxiidka taxqiijiyo cidda tawxiidka ka hor timaadana munaabado uu ku sameeyo u tuuro oo uu radiyo arrinkooda uu caddeeyo soo lama lahayn sheekh rabiic baa aasaasay salafiya aljadiida iyo sheekh muqbil nin dhambaaba muxaadaro uu masaajid ka galay lahaa sida layga sheegay oo bacdu tiqaat ay iga sheegeen muqbil iyo rabiic oo maqaaxi fadhiyo manhajka salafiya aljadiida dejinaya soo maray laakiin sheekh ibn cuthaymiin wuxuu leeyahay sheekh rabiic waa calaa ariiqi salaf weeyi waana salafiyadiisu maaha xisbiya bimacnaa calaa ariiqati salaf uu ku taagan yahay baan ujeeda waxaa kaloo sheekh maxamed ibn saalix alcuthaymiin la weydiiyey yuqaalu ina manhaja sheekh rabiic mukhaalifun limanhaji ahli sunna waljamaca faqaala laa aclamu anahu mukhaalifun limanhaji ahli sunna waljamaca washeekh rabiic qad afnaa calayhi ahlu lcilmi almucaasiruun walaa aclamu fiihi ilaa khayra wuxuu leeyahy sheekh ibn lcuthaymiin markii lagu yihi sheekh rabiic manhajkiisu waa khilaafsan yahay manhajka ahlusunnaha ayaa la yidhi oo salafiya aljadiida ayuu la yimi wuxuu yidhi anuu kuma ogi mukhaalafo u khilaafsan yihi ahlulcilmiga mucaasiriintiina way taskiyadeeyeen wa xadiid isagoo sheekh rabiic ka hadlaya sheekh rabiic waa saaxibu sunna wa xadiid nin sunno ku sifoobay weeyaan iyo xadiidka garashadiisa iyo raacitaankiisa sidaasu markaa sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin uu leeyahay hadalkiisa waxaa laga muraajacayn karaa shariidka la yidhaahdo إتحاف الكرام بلقاء ابن العثيمين بالشيخ ربيع بن هادي والشيخ محمد آه محمد الريمي أو محمد الإمام اليماني waxay ahayd baan u malaynaya xajkii sanadkii dhaweydina dhaatay xajkii ka horreeyey muddo fog ma aanay ahayn shariibkuna waa mutadaawal oo waa laga helaa waxa weeyaan tasjiilaad waxaa taasi markaa ikhwaani filaahi tusinaysaa inay salafiyiintu yihiin sida ahlucilmiga uga markhaati kaceen dad ahluxadiisa oo beri ka ah taxasubka iyo tafaruqa madmuumka ah waayo manhaj cusub oo ay la yimaadeen ma jiro magac cusub oo ay la yimaadeen ma jirto waayo hadihi nisba annisba salafiya waa nisbatun qadiimatun asiila qarnigii afraadaya xataa la isticmaali jiray bal waktiyo ka horeeyey ayay culimadu ay isticmaali jireen sida uu sheegay asamcaani raximah llahu tacaala fi kitaabihi alansaar ibnu naasir اdiini dimishqina uu ku sheegay fi kitaabihi tawdix اlmushtaba abu bakr ibnu nuqtana uu ku sheegay fi kitaabihi alistidrak cala kitaab ikmaal ibni makula wagayruhum min ahli اlcilmi waxaa markaasi ay jawaabtu tahay in la yidhaahdo sida shaikh lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala uu leeyahay walcilmu shay-aan ima naqlun musadaq wa ima baxun muxaqaq cilmigu waa laba shay wey imaa qofki inuu la yimaado naqli runa naqli runa oo sugan inuu soo raro oo saxiixoo bisanadi saxiix uu ku soo raro ama baxi uu noqdo isagu masale uu baxsinayo oo uu daraasaynayo baxsigaasi oo waxa weeyaan muxaqaqa adilo ku binaysan iyo qawaacid asliya wamaa siwaa dalika fahadayaanu muzawaq wixii intaa ka soo hadha ee naqlina aan ahayn baxi muxaqaqana aan ahayn waa hadayaan muzawaqa buu leeyahy shaikulislaam fi kitaabihi alradd cala albakri waxaa in fara badan soo jiri jirtay in dadka qaarkood ahlu sunnaha markay xujo ku hor istaagi kari waayaan bisabi washatmi iyo wadicaayaat ay kala hor yimaadaan nimanka xanaabilada la yidhaahdo oo mateli jiray ahlu sunnaha ayaa waxaa dhacday dad inay iska dhaleeceeyeen iyagoon xujo iyo burhaantoona la iman sheikhul islaam ibnu taymiya isagoo dadkaasi u jawaabayo wuxuu leeyihi raximah llahu tacaala ina hada alkalaam laysa fiihi min alxujati walburhaan maa yastaxiqu an yukhaataba bihi ahli lcilm hadalkan iska cayida iyo dicaayadda ah kuma jiro wax mutaysta in dadka ahlulcilmigaa lagula khitaabo buu leeyahy faina aradda bimujaradi ashatmi wataawiili laa yacjazu canhu axad qofka mukhaalifkaaga inaad ku radido mujarad cay iyo tahwiil iyo dacaayaad iyo abaabul aan cilmi ku binaysnayn cidna kama caajizaysa arrinka noocaasiya qof waliba awood buu leeyahy caamada cid kaga dheeraysa arrinka noocaasiya ma jirto iyaga ayaa ugu dheereeya oo qisiga ugu faraha badan ka qaata walinsaanu buu leeyahay hadihi alqaacida u fiirsada walinsaan low anahu yunaadiru lmushrikiina wa ahla alkitaab lakaana calayhi an yadkura min alxujati ma yubayinu bihi alxaq aladi macah waalbail aladi macahu qofku iska dhaaf inuu muslim la munaadaroonaye haddii ahlulkitaabka iyo mushrikiinta uu la munaadaroonayo waxa waajib ku ah inuu sheego xujo iyo burhaan caddaynaysa oo tusinaysa waxaanu isagu sheeganaya inuu xaq yahay waxay iyagu sheeganayaana inuu baatil yahay ama mujarad kalaam iyo mujarad dacaayaat iyo iyaguba waa sidan iyaguba waa xisbi taasi waxa weeyaan wax naqli ah ama wax xujo ah oo madhab lagu binayn karo ama in lagu muqaabalayn karo oo lagaga hortegi karo haba yaraatee maaha waa majmuuc alfataawa hadalkaa ku sheegay majalada afraad waxaa jawaabta akhiirka ay noqonaysaa haddaynu bal iftiraameynu ka soo qaadno inay salafiyiintu xisbi yihiin mana ahe miyay taasi idin tabriirinaysaa xisbiyadiina miyay idin tabriirinaysaa oo adiguba sidaasaa tahay miyay xujo noqonaysa miyaanay noqonayn arrinkii soomaalida ahaa waxaa tidhiba lagu yidhi waxaa tidhiba lagu yidhi xujo kuu noqon mayso madhabkaagiina taasiilin mayso madhabkaaga bal horta adigu xujo u raadi oo adilo ku difaac qoladan kale waxay doonayaanba bal iyagu ha noqdaane oo arrinkanay kuu sheegayaanoo xisbiyadu inay baatil tahay horta xaq ma yahay mise maaha bal horta kaa ka jawaab intaanad ka jawaabin amaanad odhan idinkuba xisbi ayaa tihiin majliska mukhtasar inagu ama inagu gaaban su-aashaasi intaasaan kaga baxaya watastaxiq in waxa weeyaan majaalis iyo muxaadaraad fara badan lagaga jawaabo su-aasha labaad waxay tahay ma looga qiyaas qaadan karaa imaarada jamaacaadkan imaarada safarka imaaratu safar waa mashruuc oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex kasta oo safar u baxay waxa uu faray inay aamini samaystaan qof u taliya oo arrimooda tandiimiya oo ay ka dambeeyaan in la adeeco maa yakuunu fii xuduudi safar lagu adeecaana ay waajib tahay imaaradaas iyadu waa mid mashruuca adilo ku sugnaatay imaaradan kale jamaacaadkii axzaabtu ay sameeyeen waxaan u malaynayaa inay daliil u waayeen nas kitaab aw sunna ama ijmaac dabeeto waxay yidhahen waxaan uga qiyaas qaadanaynaa imaarada safarka oo asalka almaqiisu calayhi waa imaaratu safar waayo daliil bay ku sugnaatay almaqiisu lahuna waxa uu noqonayaa imaaratu ljamaacaat xukunkuna waxa uu noqonayaa almashruuciya labaduba inay mashruuc yihiin cilada jamcisana waxa ay noqonaysaa ee labadaasi kulmisay imaaratu safar waxaa loo sharciyeeyey in waxa weeyaan la ilaaliyo jamcu lkelima dadka kelmadooda inay mid noqoto oo tafaruqa laga ilaaliyo markaa jamaacaadka iyaguna siibay keensanayaan markaa ciladii waa waaxid waa laysaga qiyaas qaadanaya idan imaaratu waxa weyaan jamaacaad daliil baan u hela daliilkaasina waa qiyaaska wey oo imaaratu safar baan uga qiyaas qaadanay waa fahanteen baan umalaynaya tasiilka waxa weeyaan shubahada jawaabtu waxay noqonaysaa in la yidhaahdo so idinka sheegta mararka qaarkood inay adilo waadixa haysaan ood aayaad iyo axaadiis inaad haysaan ma ladii abarakum ila alqiyaas waayo qiyaaska waxaa la isticmaalaan cinda daruura imaamu shaafici wuxuu lehi raxmat ullahi caleyh alqiyaasu kalmayt laa yusaaru ilayhi ila cinda daruura marka halkaasi macnaheedu ma waxa weeyaan inaad ka marakacdeenna daliil kala weydeen un qiyaas ahayn laa aaya walaa xadiid oo arrinkiinu isugu soo biyashurtay qiyaas taasi horta waa ictiraad iyo ilzaam weeyaan waxaa jawaab kale ay noqonaysaa in la yidhaahdo qiyaaskiinaasi waa qiyaaskay culimadu u yaqaanaan fasidulictibaar qiyaasaan waxba laga soo qaadahayn qiyaasku fasidulictibaar wuxuu noqdaa cindamaa yakunu musaadiman linnusuus haddaad aragta qiyaas ka hor yimi aayad ama xadiid ka hor yimi waa qiyaas faasida weeyaan marka qiyaaskiinani haddaanu idiin sallimnaba inuu qiyaas yahay bal bimacnaa wax ka yaro jiraan oo shubho yaro noqon kara waa faasid ulictibaar waayo kullu daliil oo ka digaayo tafaruqa iyo tamziiqu lumma iyo taxdiibuhaa buu ka hor yimi qiyaaskaas oo aayaadaan la koobi karina oo axaadiis cadiida oo aqwaalu salafi lumma ah oo ijmaaci ahlu sunnaha ah marka waa faasid ulictibaar weeyaan jawaab kale waxay noqonaysaa in la yidhaahdo waa qiyaasun maca alfaariq imaaratu safar iyo imaaratu jamaacaat qiyaaska laysaga qiyaas qaatay waa qiyaas laysaga qiyaas qaatay laba shay oo farqi u dhexeeyo oo aan laysaga qiyaas qaadan karin watafsiilu kamaa yali waxaynu ognahay qiyaasku wuxuu leeyahay afar rukun rukun koowaad waa in la helo asal daliil ku sugnaaday oo ah ka wax la haleeshiinayo iyo faracii asalkaa la haleeshiinayey iyo ciladii kulminaysay ee laga helay asalka iyo faracaba iyo xukunkii labada la isugu keenayey bal haddaba aynu muqaarano samayno su-aasha koowaad ee weydiinaya waxa weeye imaaratu safar xukumkeedu waa maxay waa waajib inay odhanayaan baan u malaynaya walaa adunnu anahum yaquluuna gayra dalik imaaratu safar waa waajib weeyaan imaaratu ljamaacaat waajib miyay tahay miyay odhanayaan waa waajib kolley anu maanan ka maqlin hadday yidhaahdaan waa waajibna waxaynu leenahay jamaacadeeday waajib tahay in imaaraheeda la hoos galo ila waa kuwan tacadudeeye farabatae jamaacadeed ayay waajib tahay in imaaradeeda la hoos tago muslimiintan ciidda ka batee faraha ka batay ee aan jamaacaadka ku jirina culimada waaweyn ay ugu horeeyaana ma'aatimiinba ila waajibkaasay ka tageen calaa xaddi za'mikum idan imaaratu safar iyo imaaratu ljamaacaat xukumkii way ku kala duwan yihiinba oo markay ugu fiican yihin waxay odhanayaan waa shay jaa-isa weeyaan oo mubaaxa in la sameeyo imaarada noocana ee ilaa xaddi lwujuub gaarsiin maayaan waa arrinta labaade waxaynu leenahay cilladiina way ku kala duwan yihiin oo ujeeddada laga leeyahay imaaratu safar waa dadka in la kulmiyo tafaruqaan u dhicin imaaratu safar ujeeddadaasaa laga leeyahy imaaratu ljamaacaat ujeeddadaasi miyay taxqiijisay mise didkeeday taxqiijisay didkeeday taxqiijisay oo markuu nin waliba in yaroo muslimiintii kamida meel ku ootay ee calan uu ka dhex taagtay isagu waa calan xisiya weyaan xataa laa yaqulu kadarta calan xisiya calan calan macnawiya wey ee maaha mid xisiya bimacna waxaa dhacday inay muslimiinta kale tafaruqeen oo tashatut uu ku dhacay iyo tamazuq idan ciladina waa ay ku kala baydheen imaaratu safar tacadudku kuma banaana oo haddaynu muqdisho ka safrayno inagoo sagaal qofa oo aynu hargeyso u wada safrayno ma samaysan karno dee saddex amiir oo ma odhan karno saddexdiina asawna amiir magacawda saddexda asawna amiir magacaaba saddexda asawna amiir magacaaba marka la idhahdo maxaa u daliilana waa imaaratu safar lama odhan karo amiir waaxidaa loo baahanya ma haulaai lumaraa almutacadiduun fi imaarati ljamacaat halkaana miyaanay ku kala duwanayn imise amiir baa jira oo jamaacaadku ay leeyihiin cabdiraxmaan cabdilkhaaliq oo ragga jamaacaadka u ololeeya ayaa wuxuu tegay america siduu ka warramay dabeete wuxuu yidhi washington gudaheedoo quraan ku arkay afartan jamaaco islaamiya waxaasoo kale wax aqliga geli karaa ama la odhan kara wuu banaan yahayna maaha isagaasaa ka marakacay marka imaaratu safar tacadud ma leh hadi imaarana tacadud ayaa ay leedahay oo ka buuxa waxa kale oo aynu leenahay oo ay ku kala duwan yihiin imaaratu safar iyo imaaratu waxa weeyaan aljamaacaat imaaratu safar laba arrimood ayaa cilowa waa cadad iyo safar labada waa in la helo wey tiro waa in la helo saddex iyo macna xukumkii ma jiro wey haddii safarkii la helo cadadkii matluubka aan la helinna bimacnaa ma jiro weeyaan xukumkii nooca aha liana alxukma yaduuru maca cilatihi salban wa iijaaban haddii ciladii la helana yuujad haddii aan la helinna laa yuujad marka waxaynu leenahay haddii waxa weeyaan jamaacaadka cadadkii laga helay ayna alcilatu taaniya oo safarkii ahy ma musaafiruun ayaa tihiin ilaa ayna musaafiruuna antum halkee ayaad u safraysaan oo aada u socotaan waxaa laga yaaba inay yidhaahdaan naxnu qawm musaafiruuna ila alkhilaafati alislaamiya kaana insha allahu tacaala haba noqoto mid ka siyaadsan shubahaadka aynu sheegnaye wax yar baan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala waxaan u malaynayaa in imaaratu safar iyo imaaratu ljamaacaat inaan laysaga qiyaas qaadan karin saa waadixay ku tahy laba hadal baa jiroy xujaystaan hadal waxaa iskale sheikhulislaam ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh fii majmuuci alfataawa hadalla waxaa iska leh alimaamu shawkani fii nayl alawtaan waxay yidhahdeen shaikhulislaam iyo shawkani imaaratu safar bay uga qiyaas qaateen imaaro kale in badan baan maqlay dad xujaysanaya waxaa markaasi jirtay in axaduhum uu xujaystay fii yawmin min alayaam fii ruduudin jarat baynana wa baynahu fii madiinati sanca alyamaniya waxay markaa taasi kaliftay inaan u noqday hadalkii shaikhulislaam ibnu taymiya iyo hadalkii shawkani labadaba waxa ay ka hadlayaan labada imaam in imaarada caamkaa ee muslimiinta loo baahan yahay inay yeeshaan in looga qiyaas qaadanayo qiyaasu alawlaa imaarada safarka marka waa imaaradii caamkahayse iyagoo ay ka hadlayaan laakiin imaaraad juz-iya oo mutacadida haba yaraatee ka hadli maayaan sideed safxadood in ka badan buu sheikhulislaam ibnu taymiya masalada kaga hadlaya daka rajul wakayruhuna waxay soo naqliyeen aqalu min nusfi safxa bal alaaa asfur in ahayd baan umalaynaya hadalka kaloo dhan waa la xadfaa kadalika imaamu shawkani raxmat ullahi calayhi marka labada imaamna hadalkooda ayaan laydinku khaldin imaaraday ka hadleena yidhaahdeen waa min baabi alawlaa in la sameeyo waa imaarada caamka weeyaan hadalkoodana waadix ayay ku tahay waa arrin kale waxaa sheikhulislaam ibnu taymiya fii minhaaji sunna nabawiya uu ku taqriiriyey imaamka iyo amiirka xaq ah ee in la adeeca ay waajib tahay inuu yahay imaamka iyo amiirka macluumka ah ee daahirka ah ee la shawko awood uu xuduudda ku oogi karo qofka madluumkaana uu ugu nusrayn karo ka daalimkaana uu ku hor istaagi karo imaamka diintu ay ogoshahay iyo amiirka ay ogosha waa ka noocaasiya laabudda an yakuuna macluuman maaha inuu noqdo imaamu rawaafid ama umarada jamaacaadka maanta jira imisaa nin bayco laga qaaday oo amiirkiisu siduu eegyahay inaan aqoon bal meel uu ku nool yahay aan garan ahayn imisa waxa weeyaan amiir majhuula dadka jamaacadiisa la hoos geenaya laabudda an yakuuna macluuman mid la yaqaano waa inuu noqdo mid daahira waa inuu noqdo dadka muslimiinta ee amiirka u yahay ay yaqaaniin oo dhexdooda daahirkaa waa inuu yahay mid dadka maamulo biquwatihi wa shawkatihi ku maamula ninka shuruudda noocaasiya laga helay baa amiir lagu sheegi karaa laakiin nin dhuundhuumanaya oo gabanaya oo isagu lafihiisi la gabanayo magiciisa la qariyo iska dhaaf daatadiisu inay daahirto iska dhaaf inuu quwe iyo shawko uu leeyahay in la yidhaahdo waa amiirkii mu'miniinta oo ninka caasiya wallahi ilaahay buu ka ilaahay buu subxaana watacaala daacadiisii ka baxay laga yaabo mararka qaarkoodna xukunka aan kaada ku joojiyey in waxa weeya lasii wadaba oo halkaasi meel kasii daran la gaadhsiiyaba amiirka noocaasi inaanu jirin buu tilmaamaya shaikulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayh waxaan u malaynayaa shubhadaana jawaabta yaro mukhtasarkaa in lagaga bixi karo waa shubha kale waxay yidhaahdeen haddaad salafiyiin tihiin inkaan idinku dhacdo jihaadkii baa laydinku bixiyey jihaad wixii caalamka ka dhici laaba dadka hortaagan waa idinka weyn maba ogolinba jihaad aljihaadu fii sabiili illah jawaabtu waxa weeyaan awalan in la yidhaahdo waar qofka hadalkaa ku hadlayo kelmadaasi aad ku dhawaaqayso macnaheeda ma fahamsantahay jihaadkaad inkirteen xukumka ay yeelanayso ma fahamsantihiin jihaadkaad inkirteen macnaheedu waad gaalowdeen wey oo diintii baad ka baxdeen yaani aljihaad wuxuu ka mid yahay umuurta macluumka min addiini bidaruura umuurta la yaqaano ka mid yahy weliba lama odhan jihaadkiibaad aad ka fadhiisateen iyo wax lamida waad inkirteen baa laga cabira markaa ninka jihaad inkiray oo jihaadkiina macluum uu yahay dee wuu gaaloobay macnaheedu wey waa takfiir mubatana weeyaan marka waa gaalaysiin la daahayo weeye marka laleeya jihaadkii ayaad inkirteen markaa dadka qaarkood oo laga yaabo cibaaradaasi inay u dhuumato oo iyagoon macnaheeda ama xukunka ka laazimaya aan dareensanayn iskaga dhawaaqa falyatafatanuu lihada alamr arrinka noocaasi ha ku baraarugaan oo yaan la noqonin kalbaqbaqa hebel baa yidhi shaayigii baa yidhi jihaadkay diidan yihin wanaxnu qulla sidii kuwii rasuulku uu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam ee qabrigooda lagu weydiinaya maxaad ka taqaaniin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee laalaa adri samictu naasa yaquuluuna shayan faqultu wallahi anu waxba kama ogiyo waxaan maqlay dadkaoo shay leh aniguna waan ka daba yidhi iska ilaali marka arrinka noocaasiya jawaabta labaad waxay noqonaysaa in la yidhaahdo war arrinka noocaasi wuxuu ka dhigan yahay suufiyadii lahayd salliga nebigaa diidantii suufiyadaa lagu yidhi alixtifaalu bilmawlidi waa bidca wey ama qaabkaa idinku salliga aad u dejisateen nebi maxamed kamay sugnaanin markaasay yidhaahdeen salliga nebigaa diidantihin ku odhan maayo bidcadaydanaad diidan tahay waayo marka arrinkii waa waa addaado dadkuna waa garanayaan laakiin wuxuu ku leeyahay salliga nebigaa diida wuxuu ku leeyahay nebigaydaan jeclayn nebiga diidow dilaac agtaada inay ka yidhahdaan baa laga yaaba kuma odhan kara waxa weeyaan bidcaad diidee nebigaa diiday buu ka odhanaya waayo wixii waa la isla fahmayaa oo waa la isla garanayaa in haddii la yidhaha bidcaad diideen khalaas dee mar hadday bidca diideen maxaad ku haysataa wey markaa nimankani halkay ka odhan lahaayeen muslimiinta oo lalaayaa diideen ay yidhahaan jihaadkiibaa diideen ila haddii ay yidhahdaan muslimiinta oo lalaayaa diideen waxaa lagu odhaya hadday diideen dee waa xaq wey waana diina maxaad ku haysataan halkay ka odhan lahaayeen in gaalada dagaal lagaga hortago iyadoon loo diyaar garoobin oo xaalatu dacfi lagu jira ayaa diideen ayay odhanayaan jihaadkiibaa diideen marka halkaa tashaabuh bayna asuufiya wa bayna asxaabi haadihi almaquula dirada ka qayb gale baa soo wariyey ka noocaasi haddaad jihaad u taqaano kaa waanu diidnay jihaadna maaha ilaahay baana diido rasuulkiisaa diiday calayhi salaatu wasalaam oo salafkaa diido culimada raasikiina fi lcilmi ayaa diiday ninka diidayna nin jihaad diiday maaha nin fitno diiday weeyaan haddaad u jeedda inaanu diidnay in lala dagaalamo gaalada iyadoon awood loo haynin oo fii xaalati istidcaaf lagu jiro oo aanu nidhi u kaadiyo wakhtigeedii may gaadhine oo gaalo la dagaalankeeda awood uma haynee nacamkaan iyo arrinka noocaasiyana waanu diidnay dagaalka noocaasiyana waanu diidnay ilaahay baana subxaanahu wa tacaala dagaalka noocaasiya diiday waayo ilaahay baa faray muslimiintu inay isticdaad sameeyaan oo gaalada markay la dagaalamayaan ay u diyaar garoobaan oo xisan wa macnan ay ugu diyaar garoobaan marka dagaalka noocaasiya waxyeynkaa diiday alkitaab wasunna a'immaduna waa ay diideen muslimiintana ilaahay waxa uu faray intaanay gaalada jihaad la gelin inay horta diyaar garoobaan waxa ilaahay subxaana watacaala uu yidhi waacidduu lahum ma istatactum min quwa wa min ribaati alkhayli maa turhibuuna bihi turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum u diyaar garaysta inta awood waxa weeyaan aada heli kartaan taasi waa inay gaadhsiisnaato mid cadowga ilaahay iyo cadowga muslimiinta cabsi gelinaya ooy maxaan ka taxarusaya walad mutaxamisa ama shaab mutaxamisa wuxuu odhanaya oo waanu diyaargarowne laba boqoloo waxaanu hasanaa akay diyaargarowga noo hadhay muxuu yihi gaal oo dhan ba annaga ayaa jiidhayne ilaahay subxaana watacaala shubhada noocaasi saanu iman ba waxa uu yidhi turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum isticdaadku waa inuu gaadh ama wax yar yaroo laysu geegeeyo oo gaalo ayna waxba iskaga tirin ahayn ninka diyaarsaday nin diyaar garoobay maaha ayaddana kumuu camal falin shaikhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahy fi kitaabi asaim ilmasluul ida kana almuslimu fi makanin huwa mustadcafun fiihi aw zamanin huwa mustadcafin fiihi yajibu calayhi an yacmala biaayaati alcafwi waasabr qofka muslimkaah hadduu ku nool yahay meel gaaladu ay kaga awood badan yihiin ama wakti ay gaaladu ka awood badan yihiin iska dhaaf in laydhaa waxa u banaane waxa waajib ku ah inuu ku camal falo aayaadka faraaya gaalada dagaalkooda inuu ka jeesto oo dhibkooda waxa weeyaan uu ku sabro haadi waa qaacida weeyaan hadduu ku nool yahay zaman iyo makaan isagu awood uu leeyahayna aayaatljihaad buu ku camal falaya aayaat waxa weeyaan alsafxi waalcafwi mansuukh maaha laakiin waxa weeyaan aay aayatu sayf waa ay khasisayaan marna iyada ayaa khasisaysa xaalat alquwa washawka wa fii zamaani alquwa washawka aayatu sayf baa lagu camal falaya fii zamaani dacfina wadillana waxaa lagu camal falayaa aayaatu alcafwi waasafxi baa lagu camal falaya waxaa kaloo qaacido noocaasiyo ta'siiliyey asuyuuti raxmat ullahi caleyh fi kitaabi alisqaan wazarkashi alimaam azarkashi raxmat ullahi caleyh fi kitaabihi alburhaan waxaa kaloo laga yaaba in waxa weeyaan ay yidhaahdaan dadka qaarkood waar markaad leedihiin muslimiinta yaan lala dagaalamin annagu waxaanu la dagaalamaynaa dadka ka imtinaacay sharaa'ic alislaam aldaahira shaikhulislaam ibnu taymiyana ijmaac buu soo raray daaifada ka imtinaacda ee ka istaagta waxa weeyaan sharaa'icda daahirka ee diidda in lala dagaalamayo ay banaan tahay in lala dagaalamo taasaan xujaysanayna oo masalan dadka soomaaliyeede qaarkood aanu la dagaalanay waxay ahayd daa'ifo diiday shariica mumtanico min sharaa'ic alislaam bi hadi lxuja baanu kula dagaalanay waxaynu leenahay oo aynu weydiinaynaa su-aalo su-aasha koowaad waxay noqonaysaa in la yidhaahdo wahal hunaaka daa'ifatu mumtanica awalan sabit carshaka uma nqush horta daa'ifa mumtanica ma jirta oo ma joogta indhaha ii saaroo itusi daa'ifo soomaaliyeed oo meel intay u baxday isku raacday oo tidhi annagu zaka bixin mayno ama annagu salaad tukan mayno ama xukunka ilaaha iyo sharciga islaamka annagu ma ogolin bal horta taa sug oo taxqiiji qabaa'il soomaaliyeed oo tukanaya oole sharciga islaamka anu lagu xukumo wax kala dooni mayne ayaa arrimaa isku qabsateen oo markaasaad la dagaalantay ayna daa'ifa mumtanica awalan horta taxqiiji oo sug daa'ifa mumtanica horta inay jirto waa arrinka koowaad weeye waa arrinta waa arrinta labaade horta weli ma isweydiisay daa'ifa almumtanica marka lala dagaalamayo xikmada laga leeya ma in lala dagaalamo iyagana wax laga laayo adna waxay kaa laayaan xikmadu ma intaasunbaa talob dabeetana nin weliba halkiisii uu taagnaado kaasina sharcigu diidayo uu diido kaasina waxa weeyaan mucaskarkiisii waxa weeyaan uu ku oodnaado xikmadu ma taasa laa xikmadu waxa weeyaan laga leeyahay daa'ifadaasi inay xaqa usoo noqoto ilaahay baana xikmadaa sheego wuxuu yidhi faqaatilu alatii tabqi xataa tafiya ilaa amri illah la dagaalama daa'ifada baqiga samaysay ilaa goormaa lala dagaalamaya ilaa sharciga ilaahay usoo noqoto idan xikmada laga leeyahay waa maxay waa inay sharciga ilaahay usoo laabtaan waxaa su-aasha saddexaad ay noqonaysaa tasalsulkaasaan ku wadayaaye yay suuragal u tahay daa'ifo gooni u baxday oo imtinaac samaysay inay la dagaalanto xaqa ay u soo celiyaan yay suuragal u tahay horta ma daa'ifo kaloo iyaga lamid a ayay suuragal u tahay jawaabtu waxa weeyaan in la yidhaahdo la daa'ifo kaloo iyada lamida suuragal maaha qitaala ka dhex dhacaana xikmadii laga lahaa qitaalkaasi oo inay xaqa usoo noqdaan kusoo xaasili maayo bal qitaalu dawaa'if mutanaaxira ayuunbuu noqonaya nina ninkama adka sidaad aragteen ee la tajribeeyey ee weliba dadka soomaalidii si fiican ay u taabteen oo si fiican ay u tajribeeyeen waxaa arrinka noocaasi suuragal uu yahay xaakimka muslimka ah ee daa'ifadaa khariban mooyaane shacabka intiisii kale ay la socdaan sidaa ogeed baa imaamu axmed waxaa la weydiiyey qola hadday diidaan yidhaha anagu muslimiin baanu iska ahaanayna laakiin zakada bixin mayno ma lala dagaalamayo wuxuu idhi idaa kaana imaama cadlin qaatalahum hadduu jiro imaamu cadlin xaakim muslima ummadda intii kale ay la socoto wuu la dagaalamayo markaa soo celintooda ayaa dhib yar waayo xaakimkii iyo ummadda intii kale ayaa dhinac uga soo wada jeeda laakiin iminka maxaa dhacay dadkii lahaa daa'ifa mumtanicaanu soo celinayna oanu xaqa ku soo dabaalaynaa ayaa waxaa lagaga dhigay xataa tarjica almataawicatu ilaa amri aljabahaati waalqabaa'il ilaa dadka wadaadadii ay usoo noqdaan dagaalka ha la wado ilaa wadaadadu ay usoo noqdaan arrinka qabaa'ilka iyo arrinka jabahaadka oo iyaga marka dambe qoryaha ay u tiriyaan oo iyaga ay u dhiibaan xasala haada am lam yaxsul xasala anuu sidaan ogahay xasal adilada iyo baraahiintana waan ku ogi karaa marka xikmadii dhammayda laga lahaa qitaalka lala dagaalamayo daa'ifa mumtanica inqalabat waxa weyaan cala alcagsi cagsiga ayay isu rogtay arrin kale waxa uu yahay in la yidhaahdo haddaad u jeedaan marka aad leedihiin salafiyiintu jihaad bay diidan yihiin inay diideen jihaadku inuu islaamka ka mid yahay oo kitaabki iyo sunnaduba ay sugeen oo ijmaacu salaf ku sugnaaday oo kafarada iyo mulxidiinta lala dagaalami karo marka loo diyaar garoobo kadib oo ilaahay daraaddii loola dagaalamiyo kelmadda ilaahay inay kor noqoto haddaad u jeedaan inay salafiyiintu jihaadka noocaasiyo diidaan diideen maanaan maqal manaanaan akriyin qof salafiyo jihaadka noocaasiyo diiday bal iyaga ayaa arrinka noocaasiya ta'siiliya daraaseeyana waxaana ay jawaabtu noqonaysaa in lagu yidhaahdo satuktabu shahaadatuhum wayusaluun sida ilaahi subxaana watacaala uu yidhi shahaadada iyo arrinkaasi ay sheegteen waa la qorayaa ilaahay agtiisa waa laga qorayaa subxaana wa tacaala maalinta qiyaamana sidaa lagu dhaafi maayo hebel baa jihaadkii diidood iminka halkan ka tiri sidaa lagaaga dhaafi maayo meel lagu xisaabtamaya ayaa jira oo arrimaha noocaasiya laysku weydiinayo oo xasanaadkaaga la gurayo dadkaa dulmidee dusha iyaga la siinaayo haddii xasanaadkii kaa dhammaadaanna sayi-aadkooda lasoo gurayo oo adiga dusha lagaa saarayo shubaa kalea jirtoo baabka la tacalluqdo oo ah in la yidhaahdo waayo mar haddaad isticdaadka ogashihiin gaaladun baanu la dagaalamayna isticdaad baanu samaynayna mucaskaraad baanu samaysanayna waxaynu leenahay alisticdaadu yaxtaaju ila isticdaad isticdaadka laftiisu isticdaad buu u baahanya isticdaadku isticdaad buu u baahanya sida loogu loogu shardiyo jihaadka in awood loo leeyahay zamaanan wa makaanan ayaa isticdaadka bilowgiisana loogu shardinayaa in awood loo leeyahay zamaanan wa makaanan waayo haddaad afar inan isu keento oo aad afar qori isu keento waa tiraa jihaad baan u diyaar garaynaya way iska iman doonaan shan kalea iman toban kale bacda khamsiina sana baan jihaaday oo arrinkaasi uu dhalinayo in shantan inan markiiba laga takhalluso oo tobanka kale aad keentana laga takhalluso dee isticdaad baad gashay wakti aan ku habboonayn wakti aanad isticdaad awood u lahayn ayaa isticdaad gashay marka isticdaadka laftiisu wuxuu u baahan yahay isticdaad buu u baahan yahy jawi munaasib kuwaa buu u baahan yahy zamaan munaasib kuwaa buu u baahan yahy makaan munaasib ku ah ayaa uu baahan yahy haddii shubaada intaaynu kaga baxno waan dheereeyey baad moodaa taasi ayaan insha allahu tacaala kusoo khatimi doonaa waxa ay tahay shubhada kale in la yidhaahdo nimanka salafiyiinta la idhaha ducaadii baa lagu salliday oo ka fadhiila muslimiintiina way kala tafriiqinayaanoo shan inay isu yimaadaanba ma ogola muslimiintun bay isu garaacaya isku garaacayaan yuhuud iyo nasaaro way ka nabad gashay oo yuhuud iyo nasaaro waxa weeyaan muslimiintii hor istaagi lahayd iyagiiba isku mashquuliyeen waxaan leenahay in la yidhaahdo awalan shubhada noocaasiyo culimada ayaa ka jawaabay intaynaan jawaabtooda soo darxin waxaynu leenahay ha la ogaado oo dadku ha ogaadaan salafiyiintu nin daaciya oo dadka xaq maxdiya ugu baaqaya may hor istaagin tawxiid nin dadka udhigayana ha u dhigin may odhan oo kuma aanay qabsan nin sunno saxiixa dadka barayana ma aanay ka hor istaagin nin dadka daacad iyo cibaado ugu yeedhayana waar ha ugu yeedhin may odhan nin dadka macsiyo iyo mukhaalafo uga digayana waar ha uga digina ha iska dhex jiifaana iska daa may odhan laakiin nin intaa laga yaabo inuu qaarkood sameeyo hawlo kalena dhex wada ayuunba yidhaahdeen ilaahay khayr ha ku siiye intaaba wado hawlaha kale dhex wada ka dax sharcigu ma ogole marka arrinka ay sameeyeen waa arrinka noocaasiyo weeye waxa ay ka digeen mukhaalafaadka laakiin waxyaabaha sharciyaadkaee diintu ay ogoshahay marnaba iyagu ma aanay ka digin oo ma aanay u tacarubin waxa insha allahu tacaala aan soo qarxinayaa su-aasha lafteeda oo la weydiiyey sheekh saalix alfawsaan oo ijaabaad kaafiya uu ka bixiyey waxaa sheekh fawsaan lagu yidhi hal bayaanu bacdu akhطaaءi alkutub alxizbiya aw aljamaacaat alwaafida ilaa bilaadina yuctabaru min atacarudi lidducaat su-aashu waa waadix baan filaya kutubta iyo jamaacaadka xisbiga in arrinkooda la caddeeyaa miyaa ay ka mid tahay in waxa weeyaan ducaadii la hor istaagay ama iyagii balaayo lagu noqday wuxuu leeyahay sheekhu la hada laysa min atacarubi liducaat ducaadii oo la hor istaagay arrinkaasi maaha lianna haadihi alkutub laysat kutuba dacwa kutubta akhbaada iyo abaatishu ay ku jirtaa kutub dacwadeed maahaba wa haulaai asxaabu hadihi alkutubi walafkaar laysuu min adducaati ila allahi calaa basiira calaa cilmin wa calaa xaqin wuxuu leeyahay sheekhu fanaxnu xiina nubayin akhطa'a hadihi اlkutub aw haulaai ducaat laysa min baabi tajriixi lilashkhaasi lidaatihi markaanu kutubtaa ka digayno ama ashkhaasta arrinkooda aanu caddaynayno inaanu dad iska rabno maaha oo iyaga daatadooduna inaanu qadxino aanu iska doonayno wuxuu leeyahy wainamaa min baabi nasixati lilumma ummadda ayaanu wanaaggeeda ka talinayna oo khata kitaabkaasi uu leeyahay iyo ninkaasi uu leeyahay aanu leenahay iska ilaali an tatasaraba ilayha afkaaru mashbuuha uma takunu alfitna watatafaraq alkalima ila akhiri jawaabi sheekh waxaad ka heli kartaa alajuba almufiida safxada sagaashanaad ilaa waaxida watisciin waxaa kaloo sheekha la weydiiyey hal الtaxdiiru min almanaahij almukhaalifa waducaatiha yuctabaru tafriqa lilmuslimiin washaqan lisafihim in laga digo manaahijta manhaju salaf khilaafsan iyo ducaadeeda dadka dadka ugu baaqa miyaa loo ictibaarinaya inay ta muslimiinta oo la kala tafriiqiyey iyo safkoodii oo la kala dhambalay oo la kala daadiyey miyaa arrinkaasi uu noqonaya wuxuu leeyahy sheekhu altaxdiiru min almanaahij almukhaalifa limanhaji salaf yuctabaru jamcan likalimati lmuslimiin in laga digo manaahijta khilaafsan manhajka salafku waa arrin noqonaya kulmin muslimiinta la kulminayo waayo dee manaahijtan iyagaa ummadda kala kaxaynaysa nin waliba manhaj gooni u dasisay jamaacaadkan iyagaa ummadda kala kaxaynaya marka ummadda la idhaho war jamaacaad iyo axsaab ha kala noqonina ee ilaahay ka baqdo kitaabkiiyo sunnada raaca ahlulcilmigana ku daba fayla arrinkaasi wuxuu noqonayaa in ummaddii la jamciyey oo weliba xaqii lagu ururiyey wuxuu leeyahay sheekhu xafidahu llah wma zala alculamaa yuctabaru jamcan likalimati lmuslimiin laa tafriqa lisufuufihim liana aladii yufariqu sufuufa almuslimiin huwa almanaahiju almukhaalifa limanhaji salaf wama zala alculamaa mundu an daharat almadaahibu almukhaalifa limanhaji salaf bacda alquruuni almufadala yuxadiruuna minha wayubayinuuna buطlaanaha waha hiya kutubuhum bilmi'aat tadulu calى dalik wlam yactabiruu hada tafriqa lilmuslimiin bal huwa الnaصixaةu lilmuslimiin wاlxifaadu calى اجtimaaci kalimatihim calى اlxaq wanabdi اlmanaahij اlmukhaalifa alati tufariquhum watajcaluhum shiyaca وaxzaaba alajuba اlmufiida waxaa kaloo sheekha la weydiiye la yihi qad katura walilahi اlxamdu addacwaة ilى manhaji الslf wاtamasuk bih waxaa farabatay in dadka loogu baaqo manhaj salaf iyo qabsashadiisa walakin hunaaka man yaquul ina hadihi dacwa inamaa hiya lishaqi saf watanziiqihim wadarbi اlmuslimiina bacdahum bibacdi liyashtagiluu bianfusihim can caduwihim alxaqiiqi faal hada صaxiix wama huwa tawjiihukum laakiin dad baa waxay leeyihiin dacwadan iyo dadkan salafiyada u nisbo sheeganaya qasdigooda iyo arrinkoodu waxa weeye in muslimiinta sufuuftooda la dilaaciyo oo la kala jeexjeexo oo iyaga la ysku garaaco oo cadowgii dhabtaa lagu- laga mashquuliyo arrinkaasi miyuu jiraabaa lagu leeyahy sheekh wuxuu leeyahy sheekhu haadaa min qalbi alxaqaa'iq arrinkaasi waa xaqaa'iqdii oo la rogay wey waayo ninka yidhi waar axzaab ha kala noqonina waar bidaca iska ilaaliya waar manhajkii rasuulka iyo saxaabada qabsada in la yidhaha ummad buu kala tafriiqinayaayo cadowgu u gargaaraya waa xaqiiqadii oo la rogay xaqiiqata ninka cadowga u gargaaray waa ninka muslimiinta kala tafriiqiye wey ee axzaab ka dhigay miyaanu ilaahay odhan walaa tanaasacuu fatabshaluu watadhaba riixukum saa miyaanu rabbi subxaana watacaala odhan ha iskhilaafina oo ha kala tafaruqina awooddiina yaraanaysa cadowgiinana waa idinku soo dhiiranaya marka ninka cadowga muslimiinta ku soo dhiiriyey ee ka mashquuliyey waa ka muslimiinta furuqada iyo taxasubka kala dhex dhigay wuxuu leeyahay sheekh lianna dacwata ila atawxiid wamanhaji salafi asaalix tajmacu alkalima dacwada dadka loogu baaqo tawxiidka iyo manhajka salafku kelmadda iyada ayaa kulminaysa dadka isaga ayaa isu keenaya arrinka noocaasi watuwaxidu saf kama qaala allah wاctasimuu bxabl illahi jamiica walaa tafaraquu waqaala tacaala ina hadihi ummatukum ummata waaxida waana rabkum facbuduun falaa yumkinu lilmuslimiina an ytaxiduu ila calى kalimati الtawxiidi wamanhaji اsalaf waida samaxuu lilmanahij اlmukhaalifa lidalika tafaraquu waاkhtalafuu kama huwa alwaaqic faاladii yadcuu ilى الtawxiid wamanhaج الsalaf huwa aladi yadcuu ilى اlijtimaac والذي يدعو إلى خلافه هو الذي يدعو إلى الفرق والاختلاف وإذا اجتمع المسلمون على التوحيد ومنهج السلف وقفوا في وجه عدوهم صفا واحدا فإذا تفرقوا إلى مناهج لم يستطيعوا الوقوف في وجه عدوهم نحن ملأينا إليه ترجمينه لا داعي إليها وهذا المفهوم خلاصتي صناعي تهي إن تحزب كي يتفرقوا ويا هيك مسلمين تكالة تحتاحية ee iyaga isku garaacaya ee cadowgii inay hor istaagaan ka mashquulinaya marka xaqiiqadu waxay tahay arrinkaasi waa min qalbi alxaqaa'iq xaqiiqata waa rabay inaan sii wado oo aan ka jawaabo shubahaad kale iyadoo culimaduna ay joogaan oo iyaguna arrimaha ay sii tawdiixin karaan ay bayaanin karaan hase haatee waktiga ayaa inagu soo gaaban waxaanan moodaa inaan dheereeyey intaasi ayaan maanta ku joojinaya insha allahu tacaala wallahu aclam waaxka billahi tawfiiq hadalkan aynu leenahayna maaha weerar cid aynu weerarayno ama aynu tacniino ama aynu aflagaadaynayno qasdigeenu waa xaqa inaynu bayaamino iyo inaynu dhammaanteenba isu naseexayno si dhammaanteenba ilaahay subxaana watacaala xaqa uu inoo waafajiyo ilahayna arrinka noocaas aynu weydiisanaynaa wallahu aclam bismi illahi raxmaan iraxiim aada iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa mar labaad muxaadarada aada iyo aada u qiimaha badan ee uu sheekh cabdalla uu noo soo jeediyey insha allahu tacaala waxaanan rajaynaynaa dadka madhabka ahluxaqa ah ow madhabu ahlilxadiid oo uu shiiku uu aada iyo aada galabtay maaragtay noogu sharxay dadkii hore u aaminsanaa in insha allahu tacaala ay kororhsimo intaa u noqonayso dadka kaleeto oo walaalaha oo laga yaabo in shubahaad fara badan ay xambaarsan ay xambaarsanaayeenna ay noqonayso shubahaadkoodii meesha ugu dambaysay oo insha allahu tacaala ay kala laaban doonaan halka madhabkii ahlilxadiidka marka ma jecli inaan shiikha kelimaadkii aada iyo aada u quruxda badnaa ee uu halkaana maaragtay ku soo diyaariyey inaan tacqiib ku sameeyo laakiin su-aal aada iyo aad maaragtay cilaaqa ula leh muxaadarada ayaan shiikha weydiinayaa su-aashaas oo ah alintisaabu ila asalafiyati hal yuujadu fi lkitaabi wasunnati wma alfarqu bayna ahli الsunati wاljamacati wa bayna الsalafiya salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah cabdillahi waxay ahayd xaqiiqatan inuu isagu ka jawaabo su-aashaasi laakiin maadaama uu igu soo xawiilay insha allahu tacaala kelmad gaaban ayaan ka odhan doona in wax alqaabta ahlusunuhu ay iska leeyihiin oo fara badan sida masalan aطaa'ifa almansuura alfirqa naadiya ahli اlxadiid asalafiyuun ahlu الsuna wاljamaca waa alqaab waxa weeyaan qaarkoodna lafdigoodu nusuusta ku soo arooray sida aljamaaca oo kale iyo sida masalan adaa'ifa almansuura iyo kuwo kaloo lamida qaarna madmuunkooda iyo macnaha ay xambaarsan yihiin uu ku soo arooray kitaabka iyo kitaabka iyo sunnada ahlu sunnuhuna ay isku magacaabeen oo ay u intisaabeen markii ay daahireen firaqii faraha badnaa ee ahlu sunnaha khilaafsanaa si ahlulxaqu ay uga soocmaan dadka ahlulbaatilka ah oo ay uga tamayuzaan alqaabtaasi waxa weeyaan waa alqaab asiila oo qadiima sida hore aynu ishaaray sheekh bakr abu zayd kitaabkiisa la raba xukmu lintimaa ila aljamaacaati walfiraq walaxzaab alqaabta ahlu sunnaha ayaa uu kaga hadlayaa iyo farqiga udhexeeya alqaabtaasi iyo asmaada iyo alqaabta axzaabta kale maanta ay iska leeyihiin haddaan soo khulaaseeyo alqaabta noocaasi waa alqaab ay la baxeen dadkii ahlulxaqa ah sida ahlubaatilka ay uga soocmaan alqaabta axzaabta iyo firaqu maanta ay leeyihiinna waa mid dadkii ahlulxaqa ah lagu kala tafriiqinayo oo lagu kala kaxaynayo iyaga laftoodii waxaa kaloo ka mida furuuqda udhaxaysa alqaabtaasi madmuunka ay xambaarsantahay ee ka turjumaysaa waa madmuun xaqa oo ah diintii dhabta ahayd iyo islaamkii saxiixa ee lagu soo dejiyey nebi maxamed ama alqaabta waxa weeyaan ay iska leeyihiin firaqa maanta jira ama axzaabtu waa alqaab in fara badan oo ka mida madmuunka ay xambaarsan yihiin iyo waxyaabaha ku hoos aasan ay yihiin waxyaabo khilaafsan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam alqaabtan ahlusunna waljamaaca ay iska leeyihiin ama salafiyiintu ma aha mid keensanaysa in dadka ahlulxaqa ah iyagu ay kala tagaan bal sida horeyn u ishaaray fii khilaali muxaadara ahlulxaq oo dhan bay samcinaysaa meeshay doonayaan ha joogaan waktigay doonayaanba ha noolaadaan alqaabtaasina daaifa mucayana oo cadad mucayana leh oo dadkii ka mida ayay gooni u qoqobaysaa oo dadkii kale muslimiinta ahana munaabado ayaa ay ku samaynaysaa waxaa kaloo uu leeyahay sheekh bakr abu zayd alqaabta ahlusunnu marba marnaba ma aanay keensan ibtidaac iyo ixdaad fii diin illahi subxaana watacaala alqaabtan dadkani ay la baxeenna ibtidaac iyo ixdaad fara badan ayaa diinta rabbi subxaana watacaala ay ku keentay markaasi alqaabtaasi intaasi ayaan ka odhan lahaa waxay u qaybsamaan alqaab nafkeedu ku soo arooray axaadiisa rasuulka iyo alqaab madmuunkeedu ku jiro oo ahlu sunnuhu ay la baxeen markay firaqu daahireen si ay gooni uga baxaan oo ay uga tamayuzaan calaa sabiili mithaal laqabkaasi asalafiya waxaa laga yaaba dadka qaarkood inuu ku cusub yahay oo ay u maleeyaan in casrigan la keenay xataa bacduhum shabaabka qaarkood ay ku yidhaahdeen in salafi lala baxo bal cid albaani uga horraysay ii kan isaga waxaa laga yaaba marka inuu cilmi isku tuhmaayey hase haatee laqabka caynkaasi waa laqab qadiima weeyaan waxa uu leeyahay saaxib alxuja fii bayaani almaxaja alimtisaabu ila salaf inuu yahay shay maxmuuda qofka u nisbo sheegsan aan lagu ceebaynahayn kadalika sheikh lislaam ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh sidaasi ayaa uu leeyahy waxaa kaloo arrinka noocaasiyo ka warramay inuu jiri jiray alimaam ibnu alcasiir raximah allahu tacaala oo kooxda muslimiinta ka mid ee xaqa ku taagan inay laqabkaasi lahaayeen oo salafkooda u intisaabi jireen ayaa isaguna uu tilmaamaya waxaa kaloo tilmaamay arrinka noocaasiya alimaam samcaani raximah llahu tacaala fii kitaabihi alansaab waxaa isaguna tilmaamaya ibnu nuqta raximah llahu tacaala waxaa tilmaamaya isaguna ibnu nasr diin aw ibnu nasr diin dimshqi wakayruhum min ahli lcilmi lama soo koobi karo waa laqab markaa qadiima oo weligiiba dadka alxadiidka loo yaqaanay wax jadiid oo cusuurtan dambe yimina haba yaraatee maaha amaa su-aasha ah miyuu farqi udhexeeya ahlu sunnaha iyo waxa weeyaan laqabkaasi asalafiya asalka farqi umaanu dhaxaynin oo isku macno ayay ahaayeen hase ahaatee waxaa dhacday laqabka ahlu sunnaha in firaq fara badani ay sheegteen sida maaturiidiyada iyo ashaacirada iyo bacdu suufiya iyagoo xaqiiqa ahaana madmuunkiisii iyo caqiidadii iyo manhajkii uu ka tarjumaya aan aaminsanayn amaba se khilaafsanba laqabkaasi asalafiyana ilaa imika lama hayo sida culimmadu ay tilmaameen dad ahlulbaatila oo waxa weeyaan sheegtay ama salafka u nisbo sheegtayba waayo hadday u nisbo sheegtaan salafka waa ay sadeexadoobayaan oo waxaa qawaacidooda ka mida madhabu salafi aslam wa madhabu alkhalafi aclam wa axkam taasi ayaa buray sidaa awgeed ayaa culimada muxaqiqiinta qaarkood waxay yidhaahdeen maadaama laqabkaasi fasaad uu noqday oo dad fara badan oo ahlulbidac ay hoostiisa ay soo huluusheen waxaa fiican in la isticmaalo laqabka ahlulbidaca si toosa lagaga soocmayo oo iyagu aanay u nisbo sheegan karin oo ah asalatiya ama ahli lxadiid iyo alqaabta kale ee lamida waa intaasi ayaan kusoo gaabin laha markaa jawaabta su-aashaas aadka u ballaadhan wallahu aclam waxkama billahi tawfiiq sala allahu calaa sayidina maxamed
bismi llah wa sidaa runtii shiikhu uu nagu faafahayey jazahu llahu khayra waxaan ku darayaa laba naqli oo anigu maaragtay aan xusuusanahay naqliga horeeto shaykhulislaam ibnu taymiya isagoo radinaya dadka ahlulkalaamka ah ee madhabka ahlulxadiidka khilaafsan dadka maaragta mar kastaba hortaagnaa ee baatilkooda radinayay inay yihiin ahlulxadiidka marka isagoo maaragta shiikhu mawduuca ka hadlay ayuu wuxuu leeyahay kitaabka daru tacaarudka la yidhaahdo oo koob iyo tobanka mujalad oo sheikhu iska leeyahay mujalladka labaad sabxada labaatanaad ayuu cibaaradan uu ku odhanayaa shiikhu wuxuu leeyahay wahadihi alطariiqaةu alnabawiyatu asuniyatu asuniyatu asalafiyatu اlmuxamadiya kelimaadka waa kelimaad mutaraadif ah nabawiya waa dariiqada nebiga loo nisbeeyey asuniyatu asalafiyatu اlmuxamadiya alfaada marka qofka su-aasha soo qoraya keyrkiiba ha ogaado asalafiya macnaheedu inay tahay alariiqa annabawiya aw ariiqa alsuniya aw ariiqa almuxamadiya ma uu malaynayo qof muslimii inuu shaki ka gelayo sunada nebiga sala allahu alayhi waalihi wasalam inuu abtirsado taas waxa weeyaan waa tambiiha koobaad tambiiha labaad isla mujaladka laftiisa sabxadii hadda ma xusuusanayo ayuu shiikhu wuxuu tirinayaa rag culimada culimada ahluxadiidka rag badan oo ka mid ah isagoo niqaashaya masalada nuzuulka alla subxaanahu watacaala habeenka tulutu leyl ilakhir inuu soo degayo ayuu culimmada maarata masalada ka hadashay ayuu shiikhu tirinayey markaasu wuxuu yidhi maarata ka nucaym ibni xamaad waa shaykhu lbukhaari wاlbukhaari wabni khusayma wabni cabdilbari wagayrihim min asalafiya sidaasuu odhanayaa laakiin safxada hadda ma aan xusuusnin ayu aalib oo doonaya maarata safxada inuu arkana insha allahu tacaala kitaabka aniga haya inta ayaan maaragtay kaga baxaya mawduucii uu shiikhu ka jawaabay mawduuca aan ka hadlayno waxaa laga yaabaa in badan oo dalabada ka midi inay ku soo celceliyaan ama asxaabu shubahaat ay ku yidhaahdaan maxaa mawaadicdan markasta lagu soo celcelinayaa maa laga hadla maarata mawaadicda kaleeto waxaan leenahay alcaqiidatu awala low kaanuu yaclamuun hadihi almas'ala waa waxa weeyaan min ahami almasaa'il waxa weeyaan waa muslimiintu inay manhaj saxiixa ee waadixa ee sunni ah inay ku ijmaacaan oo ay isku raacaan oo ay isku walaaloobaan weeye mid baan ugu yeeraynaa dad fara badan marka waxay doonayaan qadiyada ama asalka cadiimka ee macsuumkaa inta laga tallaabo in matahaad ummadda la dhex geliyo oo haddaytu dadku ay noqdaan sida ummaddeennu waaqaceedu maanta uu yahay oo ah mid kasta oo zaciim ah oo khabiis ah intuu majmuuca min annaas intuu u samaystay iyo manhajkeenna nebiga aanu ka dhaxalnay waanu kaga digayna in fara badan oo aanu masaajidda iyo xalaqaadka aanu kusoo celinayna aanu kusoo celcelinayno ma ahan in axadka iyadaa khilaaftay cid kasta ee manhajkaas ummadda ugu yeeraysana waa dadka aanu soo dhawaysanayno ummaddana maarata insha allahu tacaala waddadaa maalinka iskugu yimaadaan ayay naftoodana anfacayaan keyrkoodna anfacayaan jawaabka ninka soo qoray muxaadarada shiikhu uu ka hadlay ayay ku jirtay shubahaadkiisa iyo wax allaale iyo wuxuu xambaarsan yahay haddii qofka jawaabkaan soo qoray su-aashaan soo qoray uu muxaadarada joogay muxaadaradu ka helayaa haddii uusan jooginna waxa weeyaan sida ha ogaado marka muxaadarada intaa ayaan kusoo gabagabaynaa hada wabillahi tawfiiq wsala allahuma wslama cala muxamadi wacala aalihi wasaxbihi waslm ajmaciin